maalinkii boqol soddon iyo labaad ayuu galay dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee marinka ghaza waxayna duqeymaha xooggan weli ka soconayaan koonfurta waqooyiga iyo bartamaha marinka waxaana ku shihiidaya dad badan oo muslimiin ah iyadoo dhanka kale ay ku xaawaxiska caabinta falastiiniyiinta ay wadaan dagaaladooda karankaas hayuuniyadda yahuudda muuqaalay baysay muqaamada ayaana lagu soo bandhigayaa dagaaladii dhacay maalmihii lasoo dhaafay ciidamada gumaystaha yahuudda ayaa duqeyn xoogan ka geystay muqayimka nuseeraad ee bartamaha jiida ghaza waxaana halkaasi ku shiiday afar iyo toban ruuxu falastiiniyiin ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen sida laga soo xiganayo wariyaasha ku sugan muqayimka sidoo kale waxaa manaadiqda kala duwan ee ku yaala bartamaha jiida ghaza ka dhacaya duqeymo xoogan oo kanana dadka maatida ee ku sugan bartamaha jiida ghaza duqeyn ka dhacday muqayimka almanghaazi ee waqooyiga marinka ghaza waxaa ku shiiday dad badan oo falastiiniyiin ah waxaana ku dhaawacmay kuwo kale dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashatay duqeyn ka dhacday isbitaalka naasir ee marinka ghaza qayb ka mid a isbitaalka lamal ee magaalada khanyoonis ayaa burbur xoogan soo gaaray kadib markii yaaleeshay duqeyn ka dhacday gagaarka isbitaalka waxaana ku waxyeeloobay qaar badan oo ka mid a dadkii ka agdhowaa isbitaalka تحت الأنقاض شيء غاية في الصعوبة ذلك لنقص الإمكانيات waxaan halkan burburka dhismaha hoostiisa ah ka soo saarnay dad dhaawacyo qaba hawshaanna way nagu adag tahay sababtoo ah imkaaniyaadka ayaa nagu yar wixii aan horay u haysanayna waxaa burburiyey ciidamada yahuudda oo si toos ah u beegsaday kuwaasoo xitaa horay u beegsaday shaqaalaha gurmadka degdega شهداء من تحت أنقاض هذه البناية التي تم آه، قصفها قبل قليل بعدة صواريخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية
waxay sidoo kale duqeyn xoogan subaxnimadii maanta oo khamiisa ka dhacday magaalada khanyoonis ee koonfurta jiidan ghaza duqeyntan ayaana beegstay isbitaalka magaalada waxayna geystay khasaaro xoogan oo soo gaaray dadkii ku sugnaa gudaha isbitaalka guri ay ku sugnaayeen qoyshacab ayay duqeyn la bartilmaameedsadeen ciidamada yahuudda waxaana halkaasi ku shiiday shan ruux oo dhammaantooda ahaa hal qoys waxaa sidoo kale tiro shuhaado iyo dhaawacyaha la geeyay isbitaalka shuhadaa ul aqsa kadib duqeyn xoogan oo ka dhacday magaalada dirilbalax ee bartamaha jiidan ghaza sidoo kale muqayimka almanghaazi ayaa martigeliyey duqeyn culus oo ay ku shiideen haween iyo caruur fara badan wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiidan ghaza ayaa sheegaysa in ciidamada yahuudda ay afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ay ku kaceen in ka badan kow iyo toban masjaro ah oo ay ku shiideen in ka badan boqol iyo saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol afartan iyo shan kale waxay intaa ku dartay wasaaradda in tirada shuhaadada muslimiinta reer khaza ay kor u dhaaftay in ka badan labaatan iyo sideed kun shan boqol toddobaatan iyo lix ruux halka dhaawacyaduna ay marayaan lixdan iyo sideed kun laba boqol sagaashan iyo kow qof oo u badan haween iyo caruur sidoo kale ciidamada yahuudda ee xaaqidiinta ah waxay weeraro xukugalla ka geysteen deegaanada daanta galbeed ee dhulka laysto ee falastiin waxayna halkaasi dhibaatooyin aan la suurayn karin ugu geysteen muslimiinta ku sugan daanta galbeed waxayna marar badan la kulmeen ciidamada yahuudda iska caabinno uga imaanaysa reer daanta galbeed waxay xoog ku galeen ciidamada yahuudda habeenkii xalay magaalada naabolis ee daanta galbeed ka hor inta aysan galin naabolis waxay xoog ku galeen manaadiq dhowra oo ku yaala waqooyiga magaalada alqaliil ee daanta galbeed dhalinyaruhu beesan ayaana isku dayay inay ka hortagaan ciidamada yahuudda kuwaasoo doonayay inay xog ku soo galaan deegaanka betuniya ee ka midka annabolis waxayna ciidamada yahuudda dhallinyarada u isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa intaa kadib waxay ciidamada yahuudda soo galeen deegaanka waxayna ku soo rogeen go'doon iyagoo xiray dukaamadii iyo goobihii ganacsi waxay sidoo kale ciidamada yahuudda weerar xukugalla ka geysteen magaalada ramallah ee daanta galbeed weeraradan ayaana imaanaya xilli ay sii xoogaysanayaan dagaalada xukugalka ay ciidamada yahuudda ka geysanayaan daanta galbeed deegaanka safad ee magaalada ramallah ay ciidamada yahuudda xog ku galeen waxayna dhibaateeyeen shacabka magaalada ila wareedyo falastiiniyiin ayaana waxay xaqiijiyeen in ciidamada yahuudda ay halkaasi ku dileen laba wiil oo dhallinyaro ah waxay ciidamada yahuudda weerar ka geysteen deegaanka kufur xaaris ee dulkaram halkaasoo ay ku sugnaayeen dad falastiiniyiin ah dhowaan weerar ay ciidamada yahuudda ka geysteen magaalada alqaliil waxaa ku shiiday haweenay ka mid a dadka deegaanka halka ay ku dhaawacmeen in ka badan saddex iyo toban ruux waxayna burburiyeen ciidamada yahuudda dhowr guri oo ku yaala magaalada dukaamadii iyo meelihii ganacsi ayay sidoo kale arbushaad ka sameeyeen sida laga dheehan karo muuqaale ay duubtay kaamirooyinka ku xihan bartamaha magaalada geesta kale waxay muqaawamadu falastiiniyiinta soo bandhigeen muuqaalo muujinaya gantaallo ay la bartilmaameedsanayaan gawaari gaashaamana ay leeyihiin ciidamada yahuudda iyo weeraro ka dhacay magaalada khanyonis ee koonfurta jiida khaza mid ka mid a muuqaalada ayaa lagu arkayaa ciidamada muqaawamadu u diyaargaroobaya weerarkii lagu diliyay hogaamiyaha guutada lix boqol iyo soddonaad ee ciidamada yahuudda iyo ku-xigeenkiisa kaasoo ay ciidamada muqaawamadu la bartilmaameedsadeen weerar qarax ah sidoo kale muuqaalka ayaa soo bandhigaya weerar toosa oo ay ciidamada muqaawamadu la galeen gumaystaha yahuudda qaar badan oo ka mid ah ciidamada gumaystaha ayaana goobtaasi ku dhimanaya weerarkan ayaan yimid kadib markay ciidamada muqaawamada kasoo baxeen god ka mid ah godadka ay isticmaalaan kadibna waxay rasaas ooda kaga qaadayaan ciidamada gumaystaha waxaana uu muuqaalka soo bandhigayaa ciidamada muqaawamada oo qoriga arbijiga u adeegsanaya gaari ay saaran yihiin ciidamada yahuudda waxaan halkaasi ka dhashanaya khasaaro xoogan oo baaxad leh sidoo kale guri ay ku aruursan yihiin ciidamada yahuudda ayay muqaawamadu la dhacayaan gantaal xoogan waxaana uu burbur xoogan soo gaarayaa gurigii ay ku jireen ciidamada yahuudda halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsamayaan askartii joogtay markana waxay kaamirada qabanaysaa gaari gaashaaman oo ay beegsanayaan ciidamada jugta culus ee muqaawamada waxaana lagu dulqabanaya saddex xagalka gaduudan kadibna waxaa ku habsanaya gantaalka hadafka ayaa markaani ah gaari kale oo gaashaaman oo isagana ku sugan magaalada khanyonis waxaana lala eeganayaa gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana goobtaasi ku basbeelaya gaarigii dhimasho iyo dhaawac ayayna u qaybsamayaan ciidankii saarnaa mid ka mid ah muuqaalada ay baahisay iclaamka muqaawamada ayaa soo bandhigaya diyaarad nooca saanka oo laga qabsaday ciidamada saynada yahuudda waxaanay u muuqataa in dib loo habeeyey oo la farsameeyey